وحتى يكثر فيكم المال فيفيض xooluhuna idaa ay dhexdiinna ku bataan aada ugu bataan almaal yakthur ummadda yani dahab iyo batrool iyo xoolo baa ummadda loo saari xoolii baa ku batay marka waana sida hadda jirta oo xoolaha yani siday ummadda ugu badatay xooluhu oo maratay u buux dhaafay xataa u buux dhaafay ayay dhici doontaa aakhiru zamankana way sii badanaysaa way sii badanaysaa xoolaha وxatىa yuhima fayafiida buu yii nebigu alay slam fayafiid yani wa waa buux dhaafaya weelka marka la buuxiyo oo wuxuu ka daataan baa layahaa ifaada ama webiga biyuhu ay karaar dhaafaan oo dhinacyada u daataan baa layahaa ifaada marka faydaankaas waa kaas wey taasay u buux dhaafaysaa oo u daadanaysa xataa yuhima rab maali man yaqbal xataa yuhima raba almaali man yaqbalu sadaqatahu xataa yuhima ilaa ay ka hami geliso raba almaali qofkii xoolaha lahaa man yaqbalu sadaqatahu yaa sadaqadiisi aqbalay lanna kula annaas laa yaxtaajuuna sadaqa walaa yaxtaajuuna ila almaal hada qabla yani ka hor weeye saacadda ka hor dadkii oo dhan xoolay haystaan qofkii waxaa hami gelinaya sadaqadii yaa kaa qaata xoolihii buu la wareegayaa cid ka qaadatu weynaya marka calaamadaha saacadda bay taasuna ka mid tahay markii taa la arko wa xataa yamura arajulu biqabri rajuli ilaa uu qofku ka soo maro biqabri rajuli qof qabrigiis ilaa uu soo maro fa yaquulu u yidhaahdo yaa laytanii makaanahu alla hoogayga haddaan booskiisa ku jiri lahaa qabrigaan haddaan ku jiri lahaa ayuu leeyahay oo maxau saa u tamaninayaa axaadiis kalea sheegaysa waxa weeye fitanta iyo wareerkeeda iyo dhibkeeda ayuu ka qoomaynaya wuxuu leeyahay maan noqdo qofka qabrigan ku jira haddaan ahaan lahaa bay i roonaan lahayd fitanta intay jirto sitay fitan fitno say u jirto yaa laytanii makaanahu haddaan meeshiisa anigu ahaan lahaa wa xataa tadluca ashamsu min maqribihaa calaamaadka ugu dambeeya waxaa ka mid a xataa tatluca ilaa ay ka soo baxdo ashamsu qoraxdu min maqribiha meeshay ka dhici jirtay bay kasoo mud qoranaysa oo ka soo baxaysa fa idaa alacat haddii ay soo baxdo wara'aaha annaasu dadku ay arkaan aamana annaasu ajmacuun dadkoo dhammi way rumaynayaan markaa ilaahay bay rumaynayaan laakiin markaas waa goor aan iimaanku wax tari fadalika xiina laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fi iimaaniha khayraa sida ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu ku yeehay marka towbadu waa maqbuul saan sheegnay ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo min almaqrib meesha ay ka dhici jirtay ilaa ay ka soo baxdo haddii halkaa ka soo baxdo hawshii waa camal waa dhammaaday walataquumanna saacatu saacaddu waxay dhacaysaa buu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam waqad nashara rajulaan laba nin baa waxay fidiyeen thawbahumaa go-oodii bay fidiyeen baynahumaa dhexdooda ayay fidiyeenoo go-bay kala iibsanayaan falaa yabiicaanihi walaa yatwiyaanihi mana kala gadanayaan mana soo laabayaan mar dambe maxaa dhacay saacaddii baa ku dul dhacday saacaddii baa ku dul dhacaysa iyagoo kala gadanaya labato marka siday u deg deg badan tahay wey walataquumana saacad insarafa arajulu walataquumanna saacaddu waxay dhacaysaa waqad insarafa isagoo uu soo baxay alrajulu ninku bilamani liqxatihi hashiisa caanaheedii isagoo wata hasha yarmaan caanaheedii isagoo wata falaa yudcimu mana uu cabayo cidna ma siinin walataquumanna saacatu yacni kamaba gaaraya hashi intuu soo lisay oo caanaheedii u wado ayuuyan ka gaarin inuu isagoo cabo ama cid uu siiyo ayuuyan ka gaarin saacaddii baa ku dhacaysa walataquumanna saacatu saacaddu waxay dhacaysaa wa huwa yaliitu xawdahu falaa yasqi minhu wa huwa yaliitu xawdkiisa isagoo dhisaya yaliitu yani dhoobada markuu ku dhisayo meesha biyaha laga cabo oo berkeda ah ayuu ku samaynayaa oo hagaajinayaa laakiin isagoon ka cabin ayaa saacaddu ku dul dhacaysaa walataquumanna saacatu balsay u deg deg badan tahay waxay dhacaysaa waqad rafaca aklatahu ilaa fiihi isagoo luqmadda qaatay oo afka isyiri geli falaa yadcamuhaa ma cuni karo intaanu afka ayan gaarin ayaa saacaddii ku dhacaysa siday ugu soo degdegayso yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim shayun cadiim saacaddu marka hadday dhacdo oo qiyaamuhu dhaco xaaladdu ma sahlana ma sahlana marka waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha dhacaya isaga oo saacaddu sida ay u degdegayso oo ay u dhacayso iyo waxyaalaha ka horeeya saacadda oo calaamaadkeeda ah waxaa ka mid ah laba qolo oo muslimiin ahoo diriraya oo waaweyn dad badan in ay ku dhex dhimanayaan dacwadooduna isku mid tahay oo mid walba yani khayr inuu doonayo ama wanaag inuu doonayo ama islaamkii inuu doonayo inuu u gargaaro uu sheegana fitantaas bay ka mid tahay marka waxaa loo leeyahay fitantu wixii muslimiinta dhex oo ka dhex dhaca dagaal haddii la arko fitna lagu tilmaamo laba kooxooda islaam sheeganaya oo raayada kor u qaadaya raaya islaamiga taagaya hadday noqdaan oo muslimiinah inay fitna dagaalkoodu saas markaa uu ku noqonayo waxaa ka mida dajaaliinta soo baxayo beenaalayaasha ah oo sheeganaya waxaa ka mid a fitanta adduunka ku badanaysa waxaa ka mid a dilka badanaya waxaa ka mid a xooluhu inay bataan waxaa ka mid a qofku inuu waayo sida xooluhu u bateen sadaqadiisii qof uu siiyo inuu waayo waxaa ka mid a xataa yatataawala annaasu fi lbunyaani taasaynuba ka tagnay waan ka booday xataa yatataawala annaasu fi lbunyaan dadku ilaa ay isugu faanaan oo ku tartamaan saraha dheerayntooda saraha la dhisayo hadda waxaana hadba waxaad maqlaysaa maaragtay sarta ugu dheer annagaa adduunka ka dhisayna sarta ugu dheer annagaa adduunka ka dhisayna marka maalin hore waxaa lalahaa dubay baa tiri annagaa sarti ugu dheerayd adduunka dhisnay hadda waxaa la sheegaya riyaad baa laga dhisaya sarta adduunka ugu dheer haddana qolo kalaa sheegtay xadiis kalena waa kiilahaa xataa yataawala alacraab ricaau shaa soo maahayn kuwii ari jirka ahaa yani kabahala ah inay isugu faanaan inay saraha dhaadheer dhisayaan nasal allaha asalaam walimuslimin can abi hurayrata qaala muslim wuxuu ka wariyay abi hureyra radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa taariba ilaa ay ka dhaqdhaqaaqdo ama ka ruxruxanto alyaatu nisaa'i dawsin barida dumarkii daws xawla dilkhalasati xawla dilkhalasa iyagoo ku wareegaya oo ku dawaafaya dilkhalasa sanamkaa la dhihi jiray dilkhalasa guri wuxuu ahaa sanam uu ku jiro kacbal yamaniya waagii hore la ohan jiray oo dhulkaa yeman agteeda ee raacsan buu ku oolaa marka wa kaanat buu yidhi sanaman wuxuu ahaa sanam dilkhalasa tacbuduhaa dawsun fi ljaahiliyati bitabaalata meesha tabaala la yidhaahdo ee dhulkaa yeman meel ka mida ah ayay qabiilada daws la yidhaahdo ku caabudi jirtay sanamkan sanam buu ahaa dilkhalasadaasuu ay qabiilada daws la yidhaahdaa caabudi jirtay jaahiliyadii marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa saacaddu inaanay dhici hayn ilaa dumar ka mid ah nisaau daws mar kale ay ku noqonayaan shirkigii iyo jaahiliyadii oo ay ku dawaafayaan dilkhalasa mar kaleeto mar kale ay ku dawaafayaan xataa tatariba alyaatu dawsin nisaai daws aliyadu waxa waaye barida waaye marka ilaa ay iyagoo yani say orod oo maxay la dhaqdhaqaaqayaan waxa weeye say ugu ordayaan oo ugu dawaafayaan bay la dhaqdhaqaaqayaan marka sanamkaasay ku dawaafayaan sanamkaasu wuxuu ahaa beyt qoladaas qabiiladaas ay caabudi jireen wuxuuna burburiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine isagoo jooga wuxuu u diray niman saxaabo ah oo konton ah uuna hogaaminayey saxaabigii jaliilka ahaa gadaal ka soo islaamay nin shariif ahoo oday ahoo reerkoodana magac ku leh ahaa oo la dhihi jiray jariir ibni cabdillaahi albajali radia allahu canhu axaadiis fiicanna nebiga alay slam ka wariyey waana ninka yidhi ilaa maalintaan soo islaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan u imaado mar walba uu isoo dhoweyn jiray markuu i arkana uu ii muusoon jiray uu ii dhoolla caddayn jiray nebigu alayhi salaam nin saxaabiyo jaliila buu ahaa waana ninka xadiiska naseexada ka wariyay nebiga alay sala slam wanusxa likulli muslim qof walbo muslima inaa naseex u ahaado xadiiskaa ninka wariyey wey marka nebiga alay sal slam ayaa wuxuu yidhi war yaa iga raaxaynaya dilkhalasa sanamkaas dhibka badan ee nimankaasu ay caabudaan yaa iga soo raaxaynaya aniga bui marka konton nin buu kaxaystay oo reerkoodii ah konton nin oo reerkoodii ah oo fardooley ah ayuu kaxaystay marka wuxuu leeyahay jariir radia allahu canhu faraska kuma aanan negaan jirin faraska haddaan fuulo kuma negaan kari jirin waan ka dhici jiray marka nebigu alay slam wuu ii duceeyey wuxuu yidhi ilaahw ninkaa nin mahdiyaho hanuunsan ka dhig faraskana ilaahu ku negey uu ii ducey ilaa maalintaa lauu yidhi haddaan xataa faraska isagoo qaawan aan ku boodo kama dhacayo weligey weligey kama dhacay marka yani ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yani uu helay marka isaga iyo reerkiisii ayaa baxay niman konton ah oo markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyey reerkaas wuu u duceeyey iyo fardahoodaba ilaahu barakay buu yidhi raggooda iyo fardahoodaba ilaahu barakay ilaah iyaga iyo fardahoodaba ilaahu barakay marka hadday dadku wanaag la yimaadaan waa lagu ammaanaya lama odrhanaayo waa qabiil keligiisahe maxaa lagu ammaanaya lama odhanayo hadday wanaag la yimaadaan waa la ammaanaya axaadiista saxiixaana bukhaari iyo muslim way ku taallaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qabiilooyin gaar ah inuu si gaara u ammaanay sababta uu ku ammaanayna waxay tahay inay islaamka u dheereeyeen aws iyo khasraj oo ahaa nimankii nebiga calayhi salaatu wasalaam soo dhojeeday waa laba qabiilo a oo walaalo ah oo ilma adeera haddana ansaar baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku magacaabay wasana alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhum haaulaa'i waxay ahaayeen dadkaasu laba qabiilo oo carabtaa ka mid ay ahaayeen oo cidina garanay laakiin waxay sharaf ku yeesheen oo magacaa ku yeesheen oo qur'aanka ilaahay subxaana wa tacala ugu xusay waa islaamka ay u dheereeyeen weye oo ay u iisheen oo ay naftoodii iyo maalkoodii ku bixiyeen sidoo kale nebigu alayh salatu salaam wuxuu ammaanay qabiilooyin kaleeto oo ka mid ahaa qabiilooyinkii carabta ee markaa islaamka u dheereeyey islam iyo qabiilooyinka maxaan ku sheegay khifaar iyo qabiilooyinkaas lamida buu nebigu alay sala slam xataa ammaanay oo qabiilooyin ka waaweyn ayaanu ammaantaa siin sida tamiim iyo qabiilooyinkii kala mid ahaa oo waaweynaa sababtoo ah way uga dheereeyeen islaamka iyo yani udadaalidiisa iyo gargaaridiisa nebiga alay sala slam iyo uga dheereeyeen marka sidaasuu u barakeeyey nebigu alay sala slam dilkhalasana ninkaasa konton intuu kaxaystay asxaabtiisii ka mid ah ayuu soo baabi'iyey yabaaban eber buu ka dhigan nag intay dab sureen ayay eber ka dhigeen dilkhalas saasaa lagu baabi'iyey laakiin xadiisku wuxuu tilmaamaya calaamaadka saacadda inay ka mid tahay inta aan saacaddu dhicin laa taquumu asaacatu xataa tatariba aliyaatu nisaai dowsin xawla dilkhalasa ilaa sanamkaas mar kale lagu dawaafo ee ay dhici doonto walahu can caaishata samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquulu caaisha radia allahu canha waxay leedahay waxaan maqlay nabiga calayh الsalaatu wasalaam oo odhanaya laa yadhabu alleylu wاnnahaar laa yadhabu ma tegayo oo ma dhammaanayo ma baaba'ayo alleylu habeenku wannahaaru labada aayadood wey wajacalna alleyla wاnnahaara aayatayni laba aayadood oo isbedelaya wey oo saa isu daba joogaa wala leylu saabiqu الnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun marka ma dhammaanayaanoo ma tegayaan le adduunka markii la rogayo oo saacaddu ay dhacdo habeen iyo maalin iyo waxaasoo dhan way dhammaanayaan qorax iyo dayax iyo cir iyo dhul iyo waxa dhan wa waa la baabi'inaya yowma tubadelu alardu hayra alardi wasamaawaat waxoo dhan waa la bedelayaa adduunkao dhan waa la rogayaa dukun daakun baa laga dhigaya buurtii buurii way soconayaan badihii waa la ololinaya wax walba waa isbedelayaan habeenkii maalinta isu bedelayaan marka saasuu ugu halqabsanayaa nebigu alay slam labada aayadood ee waaweyn ee qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan uu ku xusay wax badan ilaahay uu ku xusay laa yadhabu alleylu wannahaaru habeenkiiyo maalintu ma tegayaanoo lama arki waayayo xataa tucbad allaatu waalcuzaa ilaa mar kale laga caabudo allaata walcusaa labadii sanam ee carabtu ay caabudi jireen eeay ku dhaaran jireen laata iyo cuza ahaa faqultu yaa rasuula allahi rasuulkii allow in kuntu laadunnu waxaan u malaynayay xiina anzala allahu markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih walow kariha almushrikuun markuu aayaddaa ilaahay soo dejiyey ilaahay waa kan rasuulkiisa soo diray hanuun iyo diin xaqa la soo diray inuu adduunka oo dhan uu alla gaarsiiyo oo diintaas uu kor u qaado diinaha kale oo dhan ka sara mariyo walow mushrikiintuba ay diidaan ama ay nacabaystaan ana dalika taaman in arrinkaas uu dhammaaday oo laata iyo cuse ay u dhammaatay qaala wuxuu yidhi innahu sayakuunu min maa shaaa allahu arrinkaasu waa xaq oo waa dhacayaa intii ilaahay doono ayaa dhulka diinta islaamku ay meel walba gaaraysaa oo saamaynaysaa huma yabcathu allahu riixan dayibatan kadibna ilaahay wuxuu soo diraa riix dabayl dayibatan yacni fudud oo wanaagsan oo qabow aan mid cadaaba ahayn fatuwafi kula man kana fii qalbihi mihqaalu xabati min khardal أو فتوفى, فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل waxay nafta ka qabanaysaa dabayshaas yari qof kasta oo qalbigiisa in yar oo iimaani ay ku jirto fayabقى man laa khayra fiihi markaasaa waxaa isu soo haraya waxaa khayr lahayn baa soo haray wixii iimaan ku jiray oo dhan riixdaasaa nafta ka qabanaysa fayarjicuuna ilىa diini aabaa'ihim kuwaasaa waxay ku noqonayaan diintii aabbayaashooda ay ku noqonayaan dib ugu noqonayaan asnaamtii iyo inay caabudaan waana sida axaadiis kale ay sheegayso oo naartu qiyaamadu waxay ku ku dhacdaa dadka uun xun bay ku duldhacaysaa dadka mu'miniintana marka dabayl baa imanaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala naftooda ku qabanaya taasuna waa waxyaalaha ugu dambeeya aakhiru zamanka bay ka mid tahay nacam ولهma عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل نبgu عليه الصلاaةu وسلاaم wuxuu yihi lاa تقuم الsاaعة أbو هريرana werinaya xadيiثkan رaضي الله تaعالى عnه بخاaري مسلم buuna ku yaalaa labaduba kitaaب الfitn bay ku weriyeen wuxuu yihi lاa تquم الsاaعaةu saacadu ma dhacayso xatىa تkرجa ناar ilaa ay ka soo baxdo db ilaa uu ka soo baxo min أرضi الxijاaزi dhulka xijاaز ilaa uu ka soo baxo dab ololah soo baxay alla arkay tudii'u waxay iftiiminaysaa acnaaqa alibili geela qoortiisa bibusra busra meesha la yidhaahdo busrana ma basra maaha basra albasra bitaa waxa weeye magaaladan ciraaq ku taalla maa basra la yidhaahda laakiin busradan waa beled shaam ku yaal dhulka shaam ku yaal a ama meesha la yidhaahdo waxay u dhowda xawraan waa dhulkan falastiin iyo suuriya udhexeeya way ku taalla hy marka waa beled sham ku yaala magaaladaasu dabkaas ka soo baxaya xijaaz xijaazna waa dhulkan maka iyo madiina iyo agagaarkooda ilaa iyo maaragtay agagaarkooda meelaha ahna waa la yidhaahdaa ayaa dab ka soo baxaya dab aan cidina shidin weye dab aan cidina shidin oo calaamad ah baa soo baxaya xataa takhruja naarun min ardi alxijaaz dhulka xijaaz bay ka soo baxaysaa tudii'u dabkaasu sida uu u dheer yahay u xoog badan yahay u iftiimayo geela qoortiisa muuqanaysa jooga busra ee shaam jooga ayaa muuqanaysa waa yahay culimada qaarkood waxay leeyihiin dabkaasu uu soo baxay oo waxaa ka mida qurطubi oo kitaabkiisa tadkira fi axwaali almowta wa axwaal alaakhira kitaabkiisa la yihahdo wuxuu leeyahay kharajat innaaru sanata siti mia wa arbaca wa hamsiin lix boqol iyo konton iyo afar hijriyada qarnigii toddobaad markay ahayd ayaa ayaa dab soo baxay واstmrat ilى ضuxى النahaari min ywم اljumucati fasakanat marka waxay socotay ilaa maalintii jimcaqadeedii ayay socotay waana markii dambe ayay dantay oo qabowday ayuu yihi saasuu yihi imaam nawowi isagu wuxuu leeyahay twaatara alcilmu bkhuruuji hadihi الnaari can jamiici ahli shaam aw cinda jamiici ahli shaam waxay noqotay arrin mutawaatira cilmigeedu oo yani aan laga shakin karin dabkaasu inuu soo baxay sidaan ka soo gaarnay buu yidhi reer shaam saasay agtooda ka ahayd allahu aclam ilaahay baa inay taas tahay iyo inay mid soo socoto tahay ilaahay baa u cilmay wltirmidiyi عن ابن عمر قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم ستkرج ناar dabbaa ka soo baxaya min xdrmوta xadrmوt buu ka soo baxaya qabla القiyاamaةi قiyaamada ka hor qaaluu ya rasuul اللahi rasuulkii allow fmaa تأmurunaa maxaad nafraysaa qaala wuxuu yidhi عalayكم bالsham sham xaggeeda u carara buu yidhi wa qaala xasn صaحيiح qrيb min xadiiثi iبni cmr waana xadiis صaxiixa sidaasuu imaam tirmidi raxmat ullahi calayhi uu sheegay weeye oo sheekh alalbanina silsilat axaadiis wuu ku saxiixay wuxuuna ku saxiix yeelay saxiixi tirmidi sidoo kaleeto marka laba dab inay yihiin baa culimadu u badinaya oo dabkan calaamada ah xijaaz ka soo baxay iyo dabkan ka soo baxaya xadramout ama dhulkan cadmeed agagaarkeeda kasoo baxaya cadan iyo xadramoodna waa isu dhow yihiin ama waaba isku aag weye ee ka soo baxaya inay tahay taasu midda dadka soo xashrinaysa oo dadka dabada kaso kaga soo dhacaysa soo ururinaysa marka maxsharka loo socdo ayaa taas axaadiis badani tilmaamaya dabkaa in nabad yaban ka soo baxo dadka inuu dabada kaga soo dhacayo oo meeshay harsadaanna la harsanayso meeshay seexdaanna la seexanayso dadku cararayaan dabaday kaga jirto xaggii xagga ay ka gelayso dabku ilaa ay meeshii maxsharkii ay keento dadka lagu xukumayay ee xukunka lagu qaadayay yowma alqiyaama ilaa dadka soo halkaasay soo hojiso ayay dabkaasu hareeraha kasoo gelay marka marka lasoo ururinayo dadkan maba loo askar iyo wax soo ururiyo loo dabkaasaaba soo ururinayo hareeraha intuu kasoo galo ayaa hal meel laysugu keenaya welitirmidiyi waxasanahu can xudayfata qaala wuxuu yidhi xudayfa radia allahu canhu sida uu imaam tirmidi werinayo uuna xadiid xasana ka dhigay qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waaladii nafsii biyadihi kan naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waa alle subxaana wa tacala ku dhaartay laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa taqtuluu imaamakum ilaa aad ka dishaan imaamkiina ninkii imaamkaydinaha khaliifadiina ilaa aad dishaan watajtaliduu biasyaafikum seefihiinan aad isula soo baxaan isku garaacdaan wayarisa dunyaakum shiraarukum adduunyadiinana ay dhaxlaan kuwa idinku shar badan adduunyadiinana ay dhaxlaan kuwa idinku shar badan yacni adduunyada ay qabsadaan iyagu waayahay xadiiskan imaam tirmidi waa werinaya waana xasan buu yidhi laakiin sheekh alalbani wuxuu yidhi xadiisku waa daciif silsilaة اxaadis ضaciifa mujaladkeeda shanaad wuu ku sheegay daciif اjaamicna wuu ku sheegay daciif tirmidina wuu ku sheegay intaasba xadiisku waa daciif weeye marka waxba xukuna lagama qaadanayo walahu can abi saciidin qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nabigu alayه الsalaatu salaam wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadihi laa taquumu الsaacaة saacaddu ma dhacayso weli waxaan ku jirnaa calaamadihii saacadda iyo astaamaheedii waxaa ka mida buu yidhi waaladii nafsii biyadihi naftaydu kay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa yukallima asibaacu alinsa ilaa bahaluhu duur joogta ahi ay la hadlaan dadka oo dhurwaa markii aad hadasho uu kula hadlo ha oo aad ariga wa ka siiso uu ku yidhaahdo maxaad iiga cayrinaysaa oo maxaad ii maagaysaa oo risiqayga maxaad ka rabta u ku yidhaahdo dhurwaay kula hadlo ama bahal kula hadlo maalihii sibaaca kula hadla wa xataa yukalima arajula a uu ninka la hadlo cadaba cadabatu sawtihi cadabatu sawtihi sawtkiisa shaabuuggiisa darafkiisa ayaa la hadlaya ninkii qofka la hadlaya ushiyaa wadatay ama shaabuuggii geeskiisii baa la hadlaya qofka oranaya waxaas iyo waxaas ha igu dhifan ama waxaas iyo waxaas ad igu samaysay wa shira shiraaku naclihi ama sun kabtiisa suunkeedaa la hadlaysa suunka kabtiisa baa la hadlaysa hadlaysa wayukhbiruhu fakhiduhu bawdadiisuna waxay u sheegaysaa bima axdatha ahluhu bacdahu reerkiisa waxay sameeyeen isaga ka gadaal hadday wax ka dhaceen xaaskiisii bawdadiisa u sheegaysa lugtiisa waxay samaysay xaaskiisu isaga ka gadaal qaala wuxuu yidhi صaxiixun غariibun laa nacrifhu ila min xadiiثi اlqasim bni fadli wa huwa hiqaة ma'muun ninkaas baa xadiiska buu yidhi ku jira oo aan xaggiisa ka keennay alqasim bn fadl la yidhaahdo wa huwa hiqaة ma'muun waa nin lagu kalsoon yahay oo ma'muunah sheikh alalbanina raxmat ullahi calayhi sidaasuu ku raacay oo xadiiska silsilat axaadiis saxiixana uu ku sheegay musnad axmedna waa uu ugu wariyey oo saxiix marka xadiisku waa xadiis saxiixa waxyaalahaas inay hadlayaan hadde qariibna maaha oo wax walba ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama xubnaha qofka ayuu ka hadal siinayaa qofka yowma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum bima kanuu yacmaluun ha qaaluu lima shahidtum calayna qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kula shay wa khalaqakum awala mara marka qariib maaha inuu ilaahay wax walba ka hadal siiyo hadday dhagax tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday bahalo tahay inuu ilaahay ka hadal siiyo walimuslimin imaam muslim raximahu allahu tacaala waxa uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu saxaabigaas jaliilka ah abu hureyre ah wuxuu ka werinaya ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nebigu alay slat slam laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso waa calaamaadkii baynu weli ku jirnaa xataa yaktura almaalu xadiiskan waa xadiis labaad oo maa xoolahiibu mar labaad noo suntaya oo noo sheegaya inay tahay arrin aada u badanaya saacadda ka hor saacadda ka hor ummadda aada ugu badanayo xataa yaksura almaalu wayafiida ilaa xooluhu ay oo buux dhaafaan ka daata weelka marku wax ka daataan baa buux dhaafa waxataa yukhrija arajulu ilaa uu ninku soo bixiyo zakaata maalihi xoolihiiskadoodii falaa yajidu ma helayo axadan axad ma helayo yaqbaluhaa minhu ka aqbala ama ka qaata ma helayo sadaqada wa xataa tacuuda ilaa ay uga noqotona saacaddu ma dhacayso ardulcarabi dhulka carabtu muruujan wa anhaaran dhul cagaaran oo biyo leh oo biyo leh ilaa ay noqoto dhulka carabtu jaziira alcarabiya hadda waxaa lagu yaqaanaa inay tahay dhul saxara ah oo qaaxilah u badan dhul aan biyo lahayn baadna lahayn ku badan tahay saxaruhu laakiin wuxuu leeyahy nebigu alay slam waxay ku noqonaysaa inay noqoto dhul aada u cagaaran oo deex ah oo haddana webiya leh marka taasuu marka uu leeyahay xataa tacuuda ilaa ay u noqoto waxay ku tusinaysaa inay sidan ahaan jirtay wakhtiyaal adduunku soo maray oo hore oo kumanyaal sano mindhaa ka horreysay inay sidan ahaan jirtay maxaa yeeley xataa tacuuda cawdadaasuna waxa weeye inay horay sidaan oo kale u ahaan jirtay waxaa arrinkaas haddana tilmaamaya oo hadda jiga la gaaray iyo culuumta casrigaayoo la gaaray mar la warsanayay ninkan la yidhaahdo faruq albaz oo geolojiyada masriga ah oo maraykanka naasa ka shaqeeya brofesorka ah geolojiyadan iyo dhulka ayuu ku takhasusay wuxuu leeyahay haddii dayaxgacmeedyada aan korgeyno lagu fiiriyo dhulka hoosteeda yacni kilomitiro dhaadheer oo badan oo aan la gaari karin ayaad arkaysaa dhulka jasiira alcarabiya hoosteeda inay huruddo webiye inay hurdaan webiye inay hurdaan waa la arkaaba waaba mushaahada waaba la arki karaa buuba leeyahay isagu qalabka iyo arrin naga qarsoon maba aha marka saas darteed bay culimada qaarkood ay kusoo daraan alicjaaz nabowi ay kusoo dareen oo hay-addan hadda sheekh zindani xafidahu allah iyo culimada kale ay wadeen way kusoo qaadan jireen marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa dhowr arrimood midda xooluhu inay badanayaan oo buux dhaafaya midda labaad inaan zakadii yani xoolahaasay u bateen zakadii cid aqbashaba la weynayo ta laba arrimoodba waa lagu tilmaamay xoolaha badashadooda waa culimadu way ku sheegeen oo qofkii xoolihii maadaama ay bateen zakadii aanu aqbalihayn cid aqbasha la weynayo waxaa kaloo lagu fasiray oo culimada qaarkood ku fasireen in qofkii aanu zakadii aqbali karin maxaa yeelay fitantii baa badatay ilo labada uu isku ejiyey fitanta iyo maalka marka fitnadii maadaama ay badatay qofkii maskaxba ma hayo xiskiisina waa wareersan yahay maan iyo maskax midna ma hayo xoolo iyo meel u qaado ma hayo naflacaari buu ku jiraa naftiisii la carar marka xoolo meel u qaado maba kusoo dhacayso marka taasna waa culimada qaarkood ku fasireen laakiin waxay u badan tahay wallahu aclam arrinka hore oo ah in xoolihii aan laga aqbalihayn sababtoo ah waxaa batay xoolihii baa batay oo nin wal nin walba isagii baa tiisii meel u geeyola واي وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وحو شاغي حديث كاس كون ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين ساعة بين يدي الساعة ابن عبد البر طبعا وإمام weyn oo culimada waaweyn ka mid ah oo kutubo waaweyn leh waana andalosi weeye abu cumar baana kunyadiisa la yidhaahdaa yusuf ibn cabdilbar annimri waana reer andalos a'imada waaweyn oo culimada kutubada waaweyn qortay buu ka mid yahay khaasatan kutubta imaam malik iyo moodaisa sharax shuruux badan oo u sameeyey kitaabadiisa waaweyn waxaa ka mid ah kitaabka laga alistidkaar oo uu ku uriyey fiqa culamaa alamsaar culimada caalam alislaami iyo goboladiisa dhan jooga aqwaashoodii iyo culimadoodi fiqigoodii uu ku uriyey kitaab weyn weeye aada iyo aadna u faa'iidooyin badan marka wuxuu yidhi sheekhu waxa uu ka wariyey ibni mascuud ina bayna yaday saacati altasliima cala alkhaasa saacadda ka hor waxyaalaha dhacaya waxaa ka mid ah altasliim cala alkhaasa altasliim cala alkhaasa qofku inuu salaamo dad khaasa dadka uun yani magaca leh ama maxaan kuu sheegaayey waaweyn ama saasoo kaleeto inuu salaamo oo dadka kaleeto caamada aanu salaamin salaantii lala lala bakhaylo salaantii lala bakhaylo oo dad gaara un lagu khaasiyo ama qof uu yaqaan keliya oo salaamo salaam cala alkhaas oo salaam oo dad kale aan salaam sida asalkaana waxa weeye ifshaau salaam ummadda waxa laga rabo marka waa min calaamaati saaca in yani calaamaadka iyo astaamaha saacadday ka mid tahay inay badanayso in qofku salaantii uu ku gaar yeelo dad uu garanayo ama dad odayaal ama dad waaweyn ama dad maarata madax ah ama wax saas inuu ku gaar yeelo waa fushuw gaara hahe arrinkaanuna waa arrin kale waa calaamad kale wuxuu leeyahay waxaa ka mid a oo kaleeto amaaraadka saacadda fushuw tijaara ganacsiga oo aada u faafaya qof walba wuxuu rabaa ganacsi inuu galo qof walba wuxuu rabaa ganacsi tijaara inuu galo qof walba baayic mushtar hahe وxatىa tuciina almarأaةu زawjaha calى tijaara ilaa ay haweenaydu ninkeedii ugu kaalmayso tijaarada ilaa arrin dhici jiray ma ahayn rag baa suuqa kasoo shaqayn jiray dumarka waa gurigay ka shaqayn jiray laakiin in haweenaydii inay ninkii tijaaradii dukaankii la gado oo hawshii la wado oo shaqadii tijaarada la qabanayso iyaduna calaamaadka saacadday ka mid tahay tijaarada inay badanayso nin walba uu maaragtay suuqii usii socdo wa qadci alarxaam waxaa ka mida arxaamta oo la gooynayo raximkaoo la gooyo iyaduna waxyaalaha badanaya bay ka mid tahay saacaddu intaanay dhicin wa fushuwi lqalam qalinka wax ku qoriddiisa oo badanaysa in dadku umiyiin bay iska ahaayeen waxaa badanaya qalinka wax lagu qoro laakiin cilmigii baa yaraanaya maqaabilkeeda a qoraalku iska badan yahay habar iyo oday iyo wiil iyo gabar iyo kulli waxbaa la qorayaa laakiin cilmi ma jiro cilmigi baa yaraanaya dhinaca cilmigi baa yaraanaya wa duhuuri shahaadati الzuur wa kitmaani shahaadati اlxaq waxaa kale oo saacadda ka hor waxyaalaha dhacaya ka mida oo badanaya inay aada usoo ifbaxdo shahaadada beenta ah markhaatiga beenta ah markhaatiga beenta ah zuurkaasaa la yidhaha kaatima beenta ah oo hadda waaba hadda meelaha qaarkood waxaa jira maxkamadda irideeda dad baa tuban lacag baa la siiyaa waxaad leeda laba markhaati baan u baahanahay maxkamaddii markuu qaadiga ku yidhahdo markhaati ma haysataa haye orad markhaatigaa ay keen maxkamadduu ka soo baxayaa banaanku imanayaa dad halkan shaaha ku cabaya buu u imanaya laba markhaati aan u baahanahay waa sidii suuq oo kale laba markhaati baan u baahanahay laba nin aan soo boodis haye maxaan kaaga markhaati kacnaa ood rabtaa inaan wixii uu rabay in looga markhaati kaco xafidsiinaya ya kadibna way raacayaan markhaati bay ka noqonayaan xoogaa lacagtooda boqol boqolkoodaabuu u taagaya waa dhamaatay shahaadat zuur duhuur shahaadat zuur hadda maxaakimta eridahooda dhulalka qaarkood ayayba saas u jirtaaba nasal allahi asalaam wa kitmaana shahaadat alxaq shahaadadii xaqa ahaydna la qariyo wali ibn lmuawan xadiis xadiisku saxiix way silsila saxiixa ayuu sheekh alalbani raxmat ullahi alayhi uu ku saxiix yeelay ولابن المبارك عن ابن فضالة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقبض المال حتى يرفع العلم علمي بقى لقاضي علمي بقى لقاضي ويقبض المال حولهنا ولا أرور ويظهر الغلم قلنكينا أما علمي نوو بضنيا قريتانكي تجارة تجاردنا ويبضانيسا قال الحسن لقد أتى علينا زمان زمن بان نغيمي إنما يقال تاجر بني فلان لأورنجري حسن البصري أورنجري يعني وحن مغلي جرني رير هبل لين تاجر هبل باكو جرا وتاجر كي رير هبل وكاتب بني فلان أما رير هبل لين كاتب باكو جرا آه ما يكون في الحي حي رير واي آه إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد saasaa la maqli jiray laakiin hadda way faaftay buu yiri walilbukhaariyi can mucaawiyata samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalama yaquulu ina min ashraati asaaca saacadda calaamadaheeda waxaa ka mid a an yaqila alcilmu cilmigu inuu yaraado wayadhara aljahlu hadda cilmigii hadduu yaraado jahligii bedelkiisii inuu soo baxo weye bedelkiisii inuu bato jahligu wayadhara azinaa zinaduna oo ay waadix noqoto oo dariiqyada ay maaragtay saaran tahay wayakura annisaa dumarkuna ay bataan oo ragga ka bataan wayaqila arijaalu ragguna ay yaraadaan waxyaalaha saacadda calaamadaheeda bay ka mid tahay xataa takuuna ilaa ay ka ahaato likhamsiina imra'atan oo imra'at likhamsiina imra'atin alqayimu alwaaxid konton dumara hal nin bay leeyihin konton dumara hal nin bay leeyihin marka saacaddu markay soo dhawaato maqaasidii iyo daruuraadkii wixii baa dhammaanaya wixii baa yaa yaraanaya adduunku yaraanaya cilmigii cirdigii maxaanku sheegaa xoolihii wixiiba waxa weeye gaabsina noqonayaan oo wuxuu yidhi xataa takuuna likhamsiina imra'atan konton dumar ah alwaaxid macnayaal badan bay noqon kartaa macnaha koowaad waxa weeye alqayimu qofka umuurtooda iyo agaasima oo hawlahooda qaba bimacnaa hal ninoo konton dumar ahoo aqaaribtiisii xaasaskiisii walaalihiis gabdhihiisii eedooyin habaryaro iyo kuwa ku xiriirsan hal hal nin bay haystaan oo umuurahooda eega oo maxram u ah konton dumari masala waa dhinac bay ka noqon ama waxay noqotaa oo macno kale ah kontonkii rag baa la la'yahay kontonkii dumar ahaa hal nin bay ku dirirayaan oo daba socdaan kee guursanahay rag baan lahayn raggii baa yaraaday eber noqday marka kontonkii dumar ahaa hal nin bay isku haystaan si nikaax xalaala ay uga helaan waa qoladii nikaax xalaasha ahaa raadinaysii wey walimuslimin can abi muusa can nabiy sal alla alay slam nebigu alay slat slaam wuxuu ka warinayaa abu musa radia allahu canhu alashcari weeye saxiix muslim laya'tiyana cala annaasi zamanu dadka zaman baa ku iman doona buu yidhi yatuufu arajulu ninku uu ku wareegayo bisadaqati sadaqadiisii buu la wareegayaa min adahabi dahab ahayd dahab sadaqaha buu la wareegaya uma laa yajidu ma helayo axadan ya'huduha minhu wax ka qaatana ma helay wax ka qaatana ma helay wa yuraa alrajulu alwaaxidu waxaa la arkayaa hal nin oo yatbacuhu arbacuuna imra'atan afartan dumarihii ay daba socdaan min qilati الrijaali sida rag u yaraaday wa kasrati الnisaa dumarna ay u bateen dumarna ay u bateen xadiiskan xadiis saxiix oo muslim iyo bukhaariba weeye afartanka ama kontonka dumar tirada siduu yihi xaafid ibn xajar tirada yani maqsuudku maaha tirada go-an waxa weeye almubaalaqa fi kasrati الnisaءi binisbati lirijaal saasuu yii fi fatx اlbari wuxuu yidhi yani tiro go-an marna afartan baa riwaayadda ku timi marna konton baa ku timi maqsuudku maaha in tiro go-an la sheega eh waxa weeye sida ay siday u bateen raggu dumarku u bateen ragguna u yaraadeen ayaa mubaalaqadeeda lagugu sheegaya sidoo kale sadaqadiina inay aakhiru zamanka yaraanayso marka taasu waxay nagu dhiiri gelinaysaa inta waktiga aada haysato oo sadaqada lagaa qaadanayo lagaa aqbalayo inaad bixiso sadaqada oad ku dadaasho inta aad helayso dad kaa qaata wakti baaba iman doona aan cidina kaa qaadanayn oo qofna aanu sadaqa doonayn عاونا هل كاسين كجوجنينا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين